munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad iyo maadooyinka santiifiga kana aflaxda iskuulka iigal ayaa lagu qabtay magaalada beledweyn munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay bahda waxbarashada maamulka iskuulka macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka iigal cabdulaahi cabdirashiid xasan ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jibisay eagle academy waxa weeyaan iskuul lagu barta maadooyinka santifiga ah luuqadda ingiliishka ah wuxuuna leeyahay qeyb dugsi hoose dhaxa eagle academy waxaa la aasaasay sanadii laba kun sideed iyo tobanka bishii afraad ayaa la aasaasay waxa uu ku yaallaa kambaskiisa koowaad qeybta dambe ee cisbitaalka guud ee magaalada qeybtiisa labaadna waxay ku taallaa xaafadda ceel jaalle meeshaasoo waxbarasho la-aani ba-ani ay ka jirtay dabadeedna uu eagle u gurmaday iskuulka eagle markii la aasaasay ilaa hadda waxa uu soo saaray ilaa shan dafcadood oo middan maanta meesha taagan ay idinkugu dambaysiin dhihinan ay qabanayaan dafcadan maanta qalin jibinaysa waxa ay ka kooban yihiin laba boqol iyo labaatan arday oo ka qalin jibinaysa maadooyinka santifiga ah soona maray form one form two form three ilaa ugu dambeyn form four waxaa kalento ku lamaansan arday maanta aanu ku sagootinayno iyagoo ka soo baxay dugsi hoose dhace una gudbayo dugsi sare imtixaankii sideedaadka ee karakan usoo fadhiistay rabnana maanta inaanu ugu hambalayno marxaladday ka gudbeen tanay usii socdaana aanu ugu duceyno qaar ka mid a marti sharaftii kala duwaneed ee ka qaybgalay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada waa culuum u baahan cabsi ilaahay subxaanahu watacaala in laga hordhigo ilaahay marka wuxuu leeyahay wattaquu llaaha wa yucallimukum ullah ilaahay ka baqa ilaahay waxbuu idin bari marka cabsidaa waxay aas-aas u tahay wax walba
waxaan farxadda la qaybsanayaa ardayda iskuulka igal ee maanta ka qalin bedelatay qayb ka mid a cilmiga dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iskuulka igal waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
tayada waxbarasho ee taalla lagu soo koobi karin ee halkan waayo waxaad ka arkaysaa boorka qaybtiisa damba ardayda cadadooda inta ay dhan tahay soo saaritaanka lagu soo saaray waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan arko maanta inaan arko arday yaryar oo brimaria oo la leeyahay waxay barteen santifi
ugu yaraan markaan fiiriyey boorka ilaa laba boqol oo arday ama laba boqol iyo abof inay tahaan u malaynayaa ardayda ka qalin jibinayso maadooyinka santifiga maadooyinka santifiga ilaa saddex ayaa ugu muhiimsan maadada biologiga iyo chemistryga iyo fisikska qaar ka mid a ardayda ka qalinjibisay iskuulka eagle ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen maanta waa ku faraxsanahay xalfadda qalinjibinta ee eagle waxaana ka qalinjibinayay maadooyinka santifiga aad iyo aad ayaa ku faraxsanahay magacayga waa raacib axmed xasan oo ka qalin jibinaysa iskuulka eagle aad ayaan u faraxsanahay maantan waxaan ka mid ahay ardayda gashay kaalmaha iskuulka eagle oo ka mid goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyn ayaa horey u soo saaray arday badan waxaana ardayda maanta loo qabtay munaasabadda ay noqonayaan dufcaddii shanaad